wahagaag markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkeenu ka soo gudubnay khalkhal siyaasadeed dhexda ka galay kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka ay sheegeen inay mooshin ka gudbeen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo ay ku eedeeyeen wax kaqabasho la'aanta habsami socodka howsha baarlamaanka iyo dastuurka waddanka dhinaca kale waxaa jiray siyaasiyiin iyo xildhibaano kale oo iyagana ka soo horjeeday mooshinkaas oo ku eedeeyey xukuumadda soomaaliya inay faragelin ku hayso baarlamaanka qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doona qodobkan dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ugu waaweyna waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka maraykanka ayaa xogeyihii arrimaha dibadda ee waddankan maraykanka rick stillerson eriyey isagoo ku bedelay agaasimihii hay-adda sirdoonka maraykanka c i a ee mark pompeo dhinaca kale c i a ayuu u magacaabay haweenaydii ugu horreysay ee madax ka noqota hay-adda c i a gina hasbel muxuu salka ku hayaa eriyadda rick stillerson oo howlo shaqo waddanka maraykanka uu dibadda uga maqnaa markii ay soo baxeen in xilka laga qaaday faarax aw maxamuud maxamed oo ah qoraa ka faallada arrimaha maraykanka ayaa qaadaadhigaya sida siyaasadda maraykanku u shaqayn jirtay waxay ahayd siyaasadda xagga dibadda waxaa laga soo qorshayn jiray ama wasiirka iyo dadka la shaqeeya ee khabiirka ah khabiiriinta ku ah siyaasadda dibadda ayaa waxay soo qorshayn jireen wixii siyaasadda dibadda aragtidooda iyo sida laga yeelayo ama loola dhaqmayo dowladaha ay iska soo horjeedaan sida iiraan oo kale waxaad moodaa ninkan madaxweyne donald trump inuu bedelayo taas oo u leeyahay aniga iyo dadka igu fekerka ayaa waa de ninkanle aniga wadamada toosa ula hadlaya tan iiraan heshiiskii loo galay horey loo galay intadasan waxaa aaminsan yahay in halkiisii laga wado in haddii lixdii wadan ee ka wada heshiiyey arrinta tanna dib loogu noqdo haddii wax laga bedelayo tan kale lafteeda ee north korea waqooyiga korea wuxuu soo jeediyey inaan inaanay fikrad fiican ahayn in lala kulmo madaxweynaha waqooyiga korea oo madaxweynaha maraykanku aanu la kulmin waayo waa in la eegaa siyaasad ahaan de horta loosii gogal xaadhaa ninka kan iyo ujeedooyinkiisa iyo wuxuu damacsan yahay la eego laakiin madaxweyne yaroo maraykanku ay aaminsan yihin inuu yahay ciyaaro suuq in madaxweynihii dhammaaya ee maraykanka oo laleeyahay waa hogaamiye adduunku inuu hor fadhiisto mar keliya ayaa dadka siyaasadda oo dorasa waxay u arkaan inay tahay arrin mucjisa faarax aw maxamuud maxamed oo ah qoraa ka faallada arrimaha maraykanka aynu ku soo laabanno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay inay mooshin ka gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari waxa ay ku eedeeyeen wax kaqabasho la'aanta dastuurka waddanka soomaaliya iyo habsami socodka howshii baarlamaanka markii ay soo baxday in mooshinka laga gudbiyey jawaari ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waxa ay sheegeen in ay ka laabteen mooshinkaasi islamar ahaantaasina uu jabay jawaari ayaa laf ahaantiisa ka hadlay arrintaas waxaan codsanayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka in ay ilaaliyaan midnimada golaha oo aan hawsheena caadiga aan wadano arrimahaana markaa meeshay ku xiran tahay waxaan sabtida wixii laga bilaabo waxaan bilaabanaynaa howlaheena caadiga ah oo shuruucdii noo yaalla aan sii wadan doonaa mooshinkanna halkaasuu ku buray waa yani waxweyaan laisku xumaana laisku fiwaado waa dimuqraadiyadii loo baahnaa waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka iidsanay kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen waa ku ammaanan yihiin dhammaantiin waa idinku mahadinaya sida xilkasnimada leh iyo biseelka siyaasadeed aada u maamusheen mooshinkan maanta la keenay waxaa loo wixii yimaada in shacbiga suu nagu bartay daahfurnaanta uu nagu bartay inaan ku maamulno aad iyo aad baad ku mahadsantihiin dhanka kale waxaa arrimahaasi waxba kabajiran ku tilmaamay sheegayna in mooshinka uu weli uu taagan yahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudey bismillahi raxmaan waa sa hadda idiin sheegay mooshinka ma jebin mooshinka qofka loo keenay aniga waaye waa jabay ninkii dhihi lahaana aniga waaye marba haddaan aniga dhihin waa jabay cid kale oo dhihi karto waa jabay mooshinka ma jiro haddaba khalkhalkan siyaasadeed ee xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo dowladda guud ahaanba muxuu salka ku hayaa muxuuse abuuri karaa arrimahaasi waxay la faaqidayaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka gaar ahaan siyaasadda waxaana aan kula xiriiray khadka telefoonka ee kenya cabdiwahaab bal waxaad sharxaad inaga siisa maxaa keenay in xilligan mooshin laga gudbiyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya xilli baarlamaanku dhowaantan uun fadhigiisi u furmay horta walaal waxyaaba badan baa loo aanayn karayaa waxaa dad badan waxay isweydiinayaan xataa waxaa dhici karta in yani gacmo shisheeye ku jiraan oo dalka inuu deg haba rabto aanan rabin gacmo shisheeye waxaa dhici karta egsan ka dambeeyaan oo doonaya wadanka dadka inay khalkhal geliyaan oo sharciyadda ummaddan ayla dib loo laalaa si kastaba ha ahaata laakiin waxa ayaan darra ah haddii xubnaha baarlamaanka wayka keeni karaan mooshinka dhamaa guddoomiyaha baarlamaanka laakiin nidaam iyo procedure baarlamaanka leeyahay ay ku keenayso inay isu gudbiyaan yani guddiga jirta isu gudbiyaan dadka micnaha saxiixay yani mooshinka ka dhanka yani guddoomiyaha baarlamaanka yani xubnaha baarlamaanka maarta inay ina yani ay saxiixaan waxyaabahaasoo dhan ayaa loo baahan yahay inay maraan marka had wax lagu murmi karo ama yani waxaba yaraatee mar weyn dhalin kara ma bahanba haddii haddii la raaca nidaamka baarlamaaniga ah laakiin soomaalida waxay wax soomaalida waxay ku mamaadaa oogii ooyinta ka weyn waxaan waxaa ku jira dacmo qarsoon waa tahay oo micnaha shisheeye ah oo doonaya dalka haba yaratee inaanu digin waa tahay laakiin waxaa jirtay in doorasho dadban la qabtay oo ergo ay dooratay oo kala matalaya qabaa'ilada marka taa aynu ka gudubno khalkhalkan siyaasadeed marka ee hadda baarlamaankii haya- mid ka mid ah hay-adihii ugu xooga badneyd ee federaaliga iyo dowladda soomaaliya soo dhex galay oo siyaasadan jahwareersan maxay saameyn ku yeelan karaysaa hobsami socodka howshii dowladnimo ee soomaaliya oo dowladdan curdunka ahi muddada hadda sanadkii xoogaha jirta waxyaaba badan bay saameyn ku yeelan karaysaa midda ugu horeysa waxa weeyaan baarlamaanka waxaa la gudbiya waxyaaba fara badan oo hor yaala dastuurka waddanka inay- inay dhamaystiraan turxaan bixiyaan oo hor yaala caqabad ku imaanaysa waxaa hor yaala miisaaniyadda waddanka inay ansixiyaan ayaa hortaalla caqabad ku noqonaysaa waxaa hor yaala wada shaqaynta micnaha yani go- yani ururadan micnaha yani yani waxa weeyaan yani wada shaqaynta baarlamaanka iyo dowladda ayaa hortaalla marka wax yani waxa weeye nidaamkii shaqadii dhammeyd oo micnaha baarlamaanka u lahaa ayaa marka waxa weya istaagaysaa waa tahay profesor cabdiwahaab aad baad mahadsan tahay ayaa ilaa thank you cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna igala qayb qaadanayay dhegaystayaal isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijka anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegaysanaya nabadgelyo